booliiska dalka Jarmalka ayaa toddobaadkan fuliyey howlgallo ka dhacay wadanka oo dhan iyaga oo xiray shan iyo labaatan qof oo la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin unug loogu yeeray argagixiso oo midigta foga kaasi oo qorsheynaya inay afgembiyaan dowladda islamarkaana weeraraan baarlamanka haddaba waa maxay kooxdan isku dayday afgembiga maxaase aynu ka ognahay arrimahooda wariyaha v o eda ee qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan ka waraystay muuse maxamed ismaaciil oo loo yaqaana muuse duco oo ah tafatiraha somaali news
cabdixaafid aad iyo aad baan ku salaamayaa horta marka hore dadkan lagu daba jiray waxay iskugu jiraan dad kala duwan oo xilal kala duwan hayay dad magaranaysaye boolis dad allahuma salli calaa maxamed iyagu ahaa siyaasiyiin hadda ilaa hadda waxaa la xiday shan iyo labaatan qof boqol iyo toban goobood ayaa la baadhay ama hantiyood hadda waxaa lagu daba jiraa waxa weeyaan guud ahaan afar iyo konton eedaysane marka saraakiisha la xiday ama dadka la doonayo in lasoo qabto waxaa ku jira nin commandos ah oo active ka ah marka ninana active weli ciidanka ku jira oo shaqaynaya oo dowladdii ka tirsan sidoo kale waxaa jira nin isagu hore uga tirsanaa ciidamada bundesweerka ama militariga jarmalka marka ilaa hadda waxaa la sheegayaa inay tiradu korusii kacayso qofka ugu muhiimsan ee ilaa hadda la qabtayna waxa weeyaan haweeney xaakin ka ahayd maxkamadda degmada ee baarliin oo kana tirsanayd baarlamaanka jarmalka xisbiga garabka midigta fog iyo oday la yidhaahdo magaciisa prince oo gobolka turinka deganaa kaas oo loo diyaariyey marka inqilaabku dhaco inuu noqdo magaranaysaye boqorka waddankan jarmalka waa tahay bal muuso waxaad faahfaahin kooban naga siisaa kooxdan cidda ay tahay iyo taariikhdooda kooxdan waxaa sida loo sheegayo waxa aasaasay in la yidhaha wolfgang sanadkii kun sagaal boqol shan iyo sideetankii muhiimadda ugu weyn ay kooxdani wadaan waa fikirkii uu waday nidaamkii national socialistka ahaa hitler iyo qaabkii uu magaranaysaay wuxu waday dadkani ma aaminsana xukunkan jarmalka ee dimuqraadiga ee hadda jira ma aaminsana hadadka hadda jira ee dagaalkii labaada adduunka ka dambeeyey nimankani maaha niman cashuur ogoloo cashuurta dowladda ma bixiyaan allahuma salli calaa maxamed sidoo kale waxay aaminsan yihiin xadkan la jexay ee poland ee bariga jarmalka ama galbeedkaba in ay xoog kusoo qabsadaan maadaama oo weli magaranaysa xadkaasi iyo xadbeelaad arrinta kale ee layaab kale ee jirta waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin in aan magaranaysaay lala shaqaynin dowladda cashuur la siin ama magaranaysa waddankan weli ay haystaan ciidamadii dagaalkii labaad ee adduunka jebiyey ee waddankan jarmalka islamarkaana aanay xor ahayn oo waddan xora aanay ahayn dad badan waxay isweydiinayaan dee caadiyan inta aynu maqallo afgambi wadamada africa ayay ka dhacaan iyo meelaha qaar asia laakiin jarmalka oo ah dalalka yurub ugu quwadda weyn ugu dhaqaalaha badan ugu dimuqraadiyadda ballaaran sidee ayay koox noocani isugu dayda inay afgambi samayso horta cabdixafidow markaynu ognahay waddankan jarmalka waxa uu leeyahay taariikh fikan oo xagga siyaasadda ah waxyaabaha hadda ay iskugu dayeen waxaa ka mid ah nimankan marka hore iyaga oo jiray oo fikirkaas aan ku sheegay national socialistka ama fikradihii naasiga xambaarsan ayaa waxaa sii xoojiyey ay iskugu dayeen hadda waxaa jirta sixir barar waxyaabo lamida siyaasadda oo madarasa maciishadda oo sii qaaliyoobaysa fikrado noocaasa iyada oo ay ku jirto maskaxdooda ayaa waxa ay sawirteen ama ay ku sameeyeen xisaab qaldan isku dhufsadeen in ay samayn karaan oo ay macquul tahay xitaa waxa arrinta la yaab kale waxay tahay waxay soo sahansadeen goobo ka tirsan gobolka laydhaha hesin ee waddankan jarmalka si ay bartaas ciidamadooda u dejiyaan marka uu inqilaabku dhaco xoog ay ku qabsadaan xeryo ciidan oo bartaa ku yaala marka arrintan waa arrin ay muddo kasoo shaqaynayeen aada iyo aad ayad umahadsan tahay muuse adaa mudan cabdixaafid
kaasi waxa uu ahaa maxamed amaba muuse maxamed ismaaciil oo loo yaqaano muuse duco oo ah tafatiraha somali news waxa uu u waramayay waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil markana